maa fi mudaarici o yanjusu buu odhan doonaa sidaas markaa uu ku xarakey xadiidku waxa uu tilmaamaya oo fawaaidka laga qaadanaya waxaa ka mid a marka culimmada lala fadhiisanayo majaalista cilmiga iyo xalaqaadka cilmiga marka la imanayo qofku inuu noqdo qof daahira qof ahaaro qaba inuu mustaxab tahay yani maaha waajib marka culimadii lala fadhiisanayo cilmigii la baranayo xalaqaadka wax laga baranayo la imanayo inuu qofku uu noqdo qof daahira m soo meedhay soo weysaystay daahir waxaa kale xadiiska laga qaadanaya alxirsu calaa muraafaqati culamaa culimada in lala saaxiibo oo la raaco oo waxa la weydiiyo inaad ka faa'idaysan doontaa waxaad waxaad samaynaysa sidoonad garanayn ba laga yaaba inay kuu sheegaan waxaa laga yaaba inaad wax weydiiso deetna ay kaaga jawaabaan marka in waxa weeye lagu dadaalo in markaa la raaco dadka ahlucilmiga waxa kale ee xadiidka inuu tusinaya oo aynan ka qaadanin qofka mu'minkii inuu nijaasoobin xayan wa mayitan sida ibn cabaas u yidhi waa daahir qofka hadduu nool yahayna waa daahir hadduu qofku iyo qofka mu'minkii hadduu nool yahayna waa daahir hadduuna noolaynna waa hadduu nool yahay inuu daahir yahay ahlucilmiga isku raacsiy laakiin markuu dhintay culimmada qaar ka mida waxay yidhaahdeen dhimashada uu dhintay bay marka waxa weyan uu ku nijaasoobayaa meedhitaanka la meydhayna waa ku daahiroobayo lakin waa qowl daciifa wey wax daliilo inaa tusinaya ma jirta iyada qofka mu'minkiihi markuu noloshiisa iyo dhimashadiisa intaba waa daahir wey hadduu meyd yahay hadduu nool yahay labadaba waa daahir qofkii mu'minka ahaa laakiin kii gaalka ahaa see ka waran gaalku markuu nool yahay ma nijaas ba mise waa daahir ahlu cilmigu waxay sheegeen inuu marka waxa weeyaan isaguna qofka mu'minkaa la mid yahayo uu daahir yahay inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid xaraam bacda caamihim haada nijaasta aayadda qur-aankii sheegtay waa nijaas macnawiya ee taxmiil xisiya maaha sida marka ay tilmaameen wacalaa haadaa qofkii muuminka ahaa iyo kii aan muuminkaba aan ahayn dhididkoodii iyo candhuuftoodii intuba waxa weya waa daahir wey dharkoodii aan dee nijaasta inay gaadhin adi nijaasta inogn inay gaadho ama la ogaado iyado waa baab gaara laakiin waa daahir alasl waa daahir dhididkoodu waa daahir candhuuftoodu waa daahir wahalmajar way qiyaas qaada kuwa kale qofka marka qofka muminkii ma ina almumina laa yanjus qofka muminkii ma nijaabo subxaan allah qofku wuxuu la yaaba marka ku ohan karaa subxaana allah cinda tacajub marku tacajub shay la yaaba waay can caaishata radi allahu canha qaalat kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabig ilahi wuxuu ahaa ida iktasala min aljanaabati markuu doono inuu janaabada ka meedho ida ktasala lafdigaasoo kale dhowr meelood horena waan kuso aragnay idaa araada weeyaan ya ida اktasala markuu doono inuu meedho min aljanaabati janaabada inuu ka meedho markuu doono gasala yadayhi labadiisa gacmood ayaa uu meedhayey uma tawadaأa waa weysisanayay wudu'ahu lisalaa salaada markaasi weysiduu weysisan jiray oo kale uma اktasala deetna waa meedhan jiray uma yukhalilu biyadayhi labadiisa gacmood wuxuu dhexgelin jiray shacrahu timihiisa xataa yabaabana ilaa uu malayo anahu qad arwaa basharatahu jidhkiisii inuu cokanaysiiyey adaafa calayhi lmaaa afaada calayhi lmaaa biyaha ayuu markaasi ku shubi jiray halaaa maraatin saddex jeer uma gasala saa'ira jasadihi sida jidhkii intii kale hadhay ayuu markaasi mayri jiray saaira waa baaqiga weeyaan saaira jasadi jidhkiisa inta kale hadhay ayuu markaasi mayri wa kaanat taquul waxay odhan jirtay kuntu waxaan ahaa aktasilu mid meedhata ana warasuulu llahi sal slam aniga rasuulka ilaahay min inaa'in waaxidin weel keliya aanu ka meedhan jiray naktarifu minhu jamiican dhammaantay oon darsanin dhammaantay weelkaas banu biyaha ka darsanayna oo midkaale marbuu darsanayay kuntu waxaan ahaa aktasilu mid meedhata ana warasuul lah sal slam min inaa'in waaxidin weel keliya xaggii baan markaasi ka meedhan jiray naktarifu minhu jamiican dhammaantay weelkaas baanu kasoo darsan jirnay markaas biyaha xadiidku waxauna tusinayaa kayfiyaddii loo meedhanayay kayfiyadda ugu ugu wanaagsan ee loo meedhanayo marka laba kayfiya rasulka ka sugan calayhi salaatu wasalaam mid waat midna waa xadiidka inoo soo socda meedhashada waajibkii inteebay ku dhacaysaa meedhashada waajibkii waxay ku dhacaysaa in jidhka oo dhan biyaha lagu camimo ama si kaleba haddaynu dhigno arkaanta usligu waa laba arkaan algusl waa laba anniya qofku inuu niyoodo rafcu lxada xada inuu iska rafcinayo hadduu jinaabaysan yahay inuu jinaabada rafcinayo gabadha hadday xaayado tahay oo xaydkii ka medhanayso inay markaa xadadka ay iska rafcinayso inuu qofku u niyoodo rafcu lxada taasi waa mid waa inuu waa inuu niyoodo niyadii waa inuu la yimaadaa rukniga labaad waxa weeye waa tacmiimu lbadan jidhka oo dhan inuu ku camimo biyihii oo jidhka oo dhan biyuha ay gaadhaan oo hadduu markaa berkad uu saa u galo ama badda uu galo saa u guuso deetan uu ka soo baxo oo jidhka o dhan biyihi ay saa wada gaadheen waxay meerashadii waajibka waa ka dhacay yani waajibku waa waa waa ka guday weeyaan jidhka o dhan biyuhu inay wada gaadhaan baa la doonaya arkaantu waa taas waa labadaa ru labadaa rukni bay leedahay haddaba waxa jirta sifo kale oo kaamilo aada u fiican oo mustaxabo qofka la rabo inuu u meedho waana sida rasuulku meedhay calayhi salaatu wasalaam waxa weeye sida xadiiskan noo sheegay iyo xadiidka soo socda farqi yar baa udhexeeya oad arki doonta insha allahu tacaala inuu qofku marka hore weysiduu soo qaato sida xadiiskan uu sheegayo labadiisii ka fumeedhayaa dabeetana waa weysaysanaya uma tawada wuduuahu lisalaa ay ka wuduuihi lisalaa siduu salaadda ugu weysaysan jiray oo kale uu weysaysanaya weysadiisii salaadda markaa inay dhamaystiran tahay halkaa laga garanayo gacmihii buu meedhay wuu sandaarsaday wuu luqluqday wejigiibuu meedhay gacmihiibuu meedhay madaxiibuu masaxay dhagihiibuu masaxay lugihiibuu meedhay waa weyse kaamila oo dhamaystiran dabeetana markuu intaas sameeyey kabacdi uu weysaysto wuxuu guda galay in uu maydho uma اktasala dabeetna waa maydho rasuulka alay slam uma yukhalilu biyadayhi shacrahu biyihii madaxuu ku shubay ayuu faraha markaa dhex geliyey oo timo badan buu rasuulku lahaayo timaha badan buu faraha hoos u dhex geliyay si biyuhu hoos u gaadhaan biyuhu si fiican markaa u gelinaya waa daray waa ku shubay farahu dhex geliyay haddana waa soo daray waa ku shubay haddana waa soo daray waa ku shubay saddex jeer ilaa uu arkay timihii inay cokanaadeen arwa maakuudun min ray aladi huwa khilaafu lcatash ka cokanaanshaha qof marku biyaha cabuu ka cokanaado ka dhargo marka waa aggan yani waxaa loogu loogu isticmaala majaazi yani waxa weeyaan uu uu dhargiyey wey timihi biyi badan buu ku shubay saddex jeer buu ku shubay biyihii si fiican buu marka madaxii u geliyey wey markuu madaxii biyihii uu si fiican ugu shubay ee uu arkay in biyihii madaxiisa ay gaadheen ayuu jidhka intiisii kalena biyihii ku burqiye afaada waa burqaday weeyaan yani waa ku shubay biyihii jidhkiisi intii marka waxa weyaan jidhkii intiisii kale ayaa uu meedhay dabeetana waa ku shubay maratan waaxida taas waa taa marka kayfiyadaas waa sameeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam kayfiyadii ka duwanna waan arki doona marka waa sifada ugu fiican qofku uu meedhanayo inuu weysaysto biyihii madaxa uu ka cokanaysiiyo dabeetana jidhkii intiisii kale uu meedho ilan madaxii waa ka si fiican u meedhaye welibana dhinaca midig inuu ka bilaabo midigta marka uu ka horreysiiyo dhinaca jidhka o dhan deetana uu meedho kaas waa waa mid wa kaanat taqulu kuntu aktasilu ana ana warasuul min inaain waaxidin halkaasna waxay kutusanaysaa in waxa weeyaan ay bannaan tahay ninkii haweenaydiisu inay weel ku wada meedhan karaan ama meel ku wada meedhan karaan ninkii iyo xaaskiisi way wada meedhan karaan saa rasuulka calayhi salaa slam caaisho iyo isagu waa ay u wada meedheen weel keliya inta ku shudeen biyo ku meedheen oo welibana markaa waxa weye ka darsanayeen weelkaasi biyahay ka soo qaadanayeen way banaantay welibana waxaa kuso artay riwaayadka qaar ka mid a inay markaa midko mid kale ku lahaa markaa markuu biyaha darsanayo dacni dacni aniga aan darsa bulkaada horta saas hadal noocaas oo kala xadiidkan kalena aynu fiirsana isagana waxa uu tilmaamaya kayfiyaddii oo kayfiyaddii loo meedhanayay can maymunata bint alxaaris radia allahu canha zawji الnabiyi sala اla alay slam waa marka haweenaydiisii ay ahayd annahaa qaalat wadactu lirasuuli اllah nabiga ilaahay waxaan u dhigay waduu'a aljanaabati biyihii uu janaabada kaga meedhanayay baan u dhigay waduu'a aljanaabati ogu marka la kordhago fa akfa'a biyamiinihi midigtiisa ayuu kaga soo shubay calaa yasaarihi bidixiisi maratayn iyo saddex jeer laba jeer aw halaaan ama saddex intu soo afrogay buu yani soo qabtay bidixdii kusoo shubay midigtii buu kusoo qabtay weelkii deetana bidixdii buu ku shubay biyamiinihi calaa yasaarihi lagu shubay waa kee bidixdaa lagu shubay maratayni aw alaaa uma gasala farjahu xubintiisii taranka ayuu maydhay waa istinjooday uma daraba yadahu bilardi markuu istinjooday dabadeed daraba yadahu gacantuu ku istinjooday daraba yadahu gacantiisii waxau ku dhuftay bilardi dhulka ayuu ku dhuftay aw ilxaa'id ama gidaarkii maratayni aw alaaan saddex ama laba jeer yani gacantuu ku istinjooday uu ku meedho xubintii ayuu dhulka ku dhuftay deetana waa meedhay saddex jeer maraba jir ama gidaarkii oo dee ciid leh ayuu ku dhuftoo deetana ciiddii soo raacday uu gacantii ku meedhayo waa nadiifinaya gacanta uma tamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wagasala wajha wejigiisa ayuu meedhay wadiraacahi iyo labadiisii dhudhun uma afaada calaa ra'sihi ilma deetana madaxiisii biyii ku shubay madaxiisi ayuu biyihii ku shubay uma gasala waa meedhay saa'ira jasadii jidhkiisa intii kale ayuu meedhay uma tanaxaa ay taxawal min makaanihi halkii uu ku meedhanayay buu ka dhaqaaqay ilaa naaxiyati ukhraa meel kale u dhaqaaqay marka tanaxaa halkuu ku meedhanayo ka yar leexday uu ka dhaqaaqay uma tanaxaa waa ka leexday halkii uu taagnaa uu ku meedhanayay fagasala rijlayhi labadiisii lugood ayuu meedhay faataytuhu bikhirqatin waxaan u keenay maro uu markaa uu dee maaragtay uu jidhkiisii ku qallajiyo falam yuridhaa muu doonin falam yuridhaa muu doonin yani iska celiy wuxuu iga celiya ma doonay fajacala wuxuu gudagelay yanfidu lmaaa biyadihi inuu gacanta biyihiis biyihii inuu gacantiisa iskaga daadiyo oo jidhkiibu markaa dee gacantu sidaa ku leeyahay oo biyihii gacantiisa ku qalajinaya oo biyihii markaa saas fajacala yanfidu lmaaa wuxuu gudagelay inuu biyihii ku daadiyo biyadihi gacantiisa inuu gacantiisa ku siibo oo ku qalajiyo saasuu markaa sameeyey u fiirsatid xadiidkan iyo xadiidka hore farqiga yar udhexeeya aa soma yaa sheegaya to sinjooday gacantii ku sinjoodayna in uu nadiifiyey sooma farqi kale yaa sheegaya fadal ya gacmihii gacmihii in la jeerayo la meydhayo saddex jeer yani gacmaha waxaujeeda kaasu wuxuu sheegay in kafihi kafaynkii la meydhay waay asla yadayhi waay wax kale yaa sheegaya farqi kale fadal ya wejigiiyo gacmihii wejigiiyo gacmihii marka hore wejigiiyo gacmihii maca lagu israaciy haye lugihii buu markaa markana lugihii waa ka reebay markaana lugihii baa la raaciyey sooma ya yani xadiidkaa hore wuxuu sheegay weysidoo kaamila xadiidkana wuxuu sheeg bal u fiirso waqasala wajha wadiraacayi wejigiisi iyo labadii dhub u meedhay wuu luqluqday wuu sandaarsaday wejigii u meedhay labadii gacmoodna waa meedhay deetna madaxii biyo ku shubay lugihii mu meedhin oo la socota lugihii uu ka reebay ayuu halku ku meedhay inuu ka yar dhaqaaqay oo xagga u yar dhaqaaqay ayuu deetna labadii lugoodi markii hore uu ka tegey uu biyihii ku shubay marka labada kayfiyadu banaanta inaad weysada marka hore aad wada weysaysatid iyo inaad intaad lugaha ka tagtid labadu way ku banaanyi waa laba kayfiyadoo rasuulka alayhi isalaatu wasalaam ka sugnaaday oo weysadan ka horeysaa markuu qofku weysaysto oo hadhow miyuu weysaysanaya ee waa kan weysaystay weysadii buu ka horreysay meedhashadii markuu weysaystay kabacdi buu meedhay weysadii miyuu soo celinaya mise weysadaa horumuu ku kaaftoomaya weysadaa horumuu ku kaaftoomaya oo qofku may weysada ka jabay marka xubinta taranka taabto waa laba arimood laba xaaladood bay noqonaysa in marka hore xadiiska waxay nagu taallaa uma gasala farjah waa islinjoodayba markii hore xubintii iyo sii meedhaba oo sii nadiifiyey marka halkan waxba kuma baahna markaa inu minkana meedho jirka intiisa kale unbuu meedhay taas waa mid waxaa laga yaabay marka qofkiina suujiida de waxba laga yaabay qof markuu jirka meedhanaya in gacantuba ku dhacdo kudhacitaankaa gacantay ku dhacda inay weysadii jabinaynin xaaladda noocaasna weysada ma jabso haddi qofku isagoo meedhanaya ay gacantay kaga dhacdo weysadiisii jabi mayso markaa weysada hore uu weysaystay ka hor waxa weeyaan meedhashadii unbuu ku kaaftoomayaa waxba soo celin maayo mar labaad ibnu cumarna waa ka sugnaatay radia allahu canhu inuu markaa marka hore intuu maydho uu nin buu arkay marka waxa weeyaan intuu maydhay nin buu arkay intuu maydhay haddana weysanaya markaasu maan meedhan haddana waxa weysada kasoo celinaysa yaa ku qabsado waa lagu kaaftami kara waxaa kala dhici karta siday culimmada qaar ka mida ay sheegeen inay isgudageli karaan labadiba maydhashadan weysada iyo maydhashadan qofku uu meedhanayo ee jirka o dhan uu meedhayaa midna waa meedhasho yar midna waa meedhasho weyn meedhashada yari waxay gudagelaysaa meedhashada weyn meesahay way guda gelaysaa iminka wejiga oo la meedho gacmaha oo la meedho lugaha oo qayb kamida la meedho madaxoo la masixo dhagaha oo la masixo iyo jidhka oo dhan oo la wada meedho oo madaxii iyo lugihii iyo wejigii iyo gacmihii wax oo dhan la wada meedha yacni meedhashadao meedhashadii weyneedoo xubnihii weysidu ay maraysay ayaa haddana meedhashadii ay maraysa haddana marka qofku haddii uu niyoodo marka uu meedhanayo rafcu alxadath alasqar wa rafcu alxadath alakbar labadaba hadduu wada niyoodo labadu way ka raficsanayaan labaduba waa ka raficsanayaan hadduu niyoodo oo way soo isgudagelin karaa labadaas oo way geesgeli karaan sidaa culimada markaa ay tilmaameen laakiin waxaa shardiya baa la yidhi inuu qofku luqluqdo oo luqluqashadii iyo sandaarsigu la yimaado ila meerashadani luqluqasho male sandaarsina male marka taada waa la imanaya xadiiska waxaa kale oo xadiiskan uu sheegaya maradii uu isku qalajinayay tuwaalku kala ahayd inuu iska daayey marka ibn daqiiq alciidi wuxuu leeyahy dakara bacdu alfuqahaa'i fii sifati alwuduu'i an laa yanfida acda'ahu hadal noocaasoo kale ah yacni fuqahada qaar ka mid waxay sheegeen in qofku xubi markuu jidhkii uu meedho weysaysto inuuna biyihii jidhkiisa ku yaallay inuuna iska daadin inuu daayo uuna iska qalajinin xadiidkana wuxuuna tusinayaa inay bannaan tahay qofku inuu biyihii jidhkiisa ku yaallay uu iska daadiyo oo gacantiisaba ku qalajiyo inay bannaan tahay ama meedhashada ha noqoto ama u weysadaba ha noqotee meedhashadii buu xadiidku sheegay weysadiina waa la mid oo waa soo gudagelaysaa marka inayna karaahiye ahayn ayayna tusinaysaa marka xadiid baa kusoo arooray tilmaamaya inay marka waxa way karaahiya tahay xadiidkana sanadkiisu muasixina waa daciif ku sheeg sidaasuu markaa u sheegay xadiidka cabdillaahi bni cumar ayna ka bilowno wasala allahu calaa nabiyina moxamed waaalihi wasaxbi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin nabiyina moxamed ibni cabdillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wuxuu yihi sheekhu raximah llah xadiidka saddex iyo soddon can cabdillaahi bni cumar ana cumar bna khadaab radia allahu canh qaala yaa rasuula allah ayarqudu axaduna wahuwa junubun qaala nacam إذا توضأ أحدكم فليرقد عبد الله بن عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب إن كيسي أها يوحي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر عمر بن الخطاب وأبيه أه وحي يا رسول الله قال يا رسول الله وحي رسولك إله يوم ayarqudu axadunaa midkaayo miyuu seexanayaa wahwa junubun isaga oo jinaabo u saaxiiba qaala nacam wuxuu yidhi haa idaa tawada'a axadukum markuu midkiin weysaysto falyarqud ha seexo cumar bn khadaab radia allahu canhu rasuulku waxa uu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam su-aal ayaa uu weydiiyey wuxuu yidhi ayarqudu axadunaa miyuu midkaayo markaa seexanayaa hamsadu waa lilistifhaam markaa miyuu seexanayaa midkaayo wa huwa junubun isagoo jinaabaysan oo jinaabo saaxiiba yani qofka habeenkii hadduu uu jinaaboodo ma seexanayaa isagoo aan meedhanin su-aashu waa caynkaas n qofkii waxa waajibku a inuu meydho marka isagoo aan meydhanin oo aan la imanin shaygii waajibka ahaa ee saarnaa ma seexan karaa isagoo xaaladdaa ku sugan rasuulku wuxuu gu jawaabay calayhi salaatu wasalaam qaala nacam idaa tawada'a axadukum markuu midkiin weysaysto falyarqud ha sexo marka xadiidkan waxa uu tilmaamayaa qofku habeenkii inuu seexan karo isagoo jinaabaysan oo aan meedhanin inuu seexan karo oo ka rasuulku yihi nacam waxaa kale xadiisku tilmaamaya qofku inuu weysaysto habeenkii markuu seexanaya inuu weysaysto isaga oo yacni jinaabaysan hadduu doono inuu seexdo inuu weysaysto oo uu ku kaaftoomi karayo weysadaasi duuna alqusl meedhashada intuu iska daayo ayuu weysaysanayaa haddaba meedhashada markayn ka nimaadno waysadan xukunkeedu waa maxay yani qofki inuu weysaystaa ma waajibba mise waa sunni ahlu cilmiga in badanoo ka mida waxay ku tegeen inay sunno tahay inuu qofku weysaysta waa sunne oo weyseqabuu ku seexdo waxa laga warramaya xaaladdii janaabada laga warramaya xaaladda isagoo daahira markuu seexanaya inuu weysaysto oo isagoo weyse qabo u seexdaa iyadu waa sunna weeyaan laakiin ta iminka laga warramaya waxa weeye qofkii oo jinaabaysan ma seexanayaa waxa uu ku seexanayaa weyso weysada uu ku seexanayo xukunkeedu ma waajiba mise waa sunne qowlka saxiixa ee sawaabkii waxa weeye ay ku tegeen in badanaa culimmada ka mida inay sunno tahay qofku inuu weysaysto isagoo aan weysaysanin hadduu iska seexdo oo sidoo kalena aan meedhanin way u bannaantay waxaana u daliila rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa la weydiiyey adilo kale yani xadiidkan waa u daliil waxaa kale u daliila adilo kaleo ina tusinaysaa ina marka waxa weeyaan uu rasuulka calayhi salatu wasalaam la weydiiyey oo lagu yihi markaa waxa weyan qofku ma seexanaya markaasu wuxu uhi nacam wayatawada'u in shaa halka halkan ka taala idaa tawada'a axadukum markuu midkiin weysaysto marka weysadan lagu xidhayo marka waxa weeyaan seexashadii waa sunna weeyaan waxaa dhici karta in shay waajiba shay waajiba lagu xidho in shay sunnaah shay sunna ah lagu xidho in shay sunna ah shay marka waxa weeyaan mubaaxaba lagu xidho ayaa iska suuragala markaa seexashadan weysadan lagu xidho waa sunna weeyaan waa sunne rasuulka waxa markii la weydiiyey wuxuu yihi wayatawada'u in shaa haddii uu doono waa weysaysanaya hadduu doono waa weysaysanaya halkaa waxaa ka muuqata markaa hadduu weysadii iska daayo inaanu markaa qofka ku dambaabaynin oo wax dhibaata ayna lahayn laakiin sida fiican ay tahay inuu weys weysaysto oo isagoo weyse qabo markaasi uu seexdo sidaasoo kale caaisha radia allahu canha waxay tidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yanaamu wahuwa junubun waa seexan jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo jinaabaysan min gayri an yamasa maa'an isagoo wax biyo aan jidhkiisa taabsiinin xataa yaquum bacda dalika fayaqtasil dabeetana yani waktigaa dabadeed buu kici jiray dabeetana waa meedhan jiray marka min gayri an yamasa maa'an in badanoo ahlucilmiga ka mida waxay ku fasireen isagoo aan wax jidhkiisa biyoba aan taabsiininoo weysadiina ay ka mid tahay in qofku markuu weysada jidhkiisii biyo ayuu taabsiiyey marka rasuulka ficilkiisana waa ka sugan tahay qowlkiisana waa ka sugan tahay inay mustaxab tahay oo ay sunno tahay inuu qofku markuu doonayo inuu seexdo in uu weysaysto yani qofkii jinaabaysnaa markuu seexanaya inuu weysaysto marka waa sunno wey halkaa waxaa inooga muuqata markaa qofkii inuu seexan karo isagoo aan meedhanin aan weysaysanin ay bannaan tahay inuu seexan karo isagaoo markaasi weysaystay oo sida sunnaha ah sida fadliga badan ama akmalka ee dhamaystiranka badan isagoo meedhay inuu seexdo waa saddex xaaladood marka qofkii jinaabaysnaa inuu seexdo isagoo meedhay oo meedhashadii waajibka ahaa la yimid waa sida akmalka ah isagoo weyse qaba waa sida mustaxabka ah isaga oo markaa labada midnaba aan la imanin ayna markaa iyaduna ay bannaan tahay ahlucilmigu waxay isweydiiyeen waa maxay xikmadda ku jirtaa qofku inuu weysaysto oo weyse qab uu ku seexdo xaaladdan arrimo dhowre markaa ay sheegeen waxaa ka mida waxay yidhaahdeen lacalahu yanshad fayaqtasil qofku markuu maalan jinaabadan waxaa loogala jeeda maalan inta badan waxay ku dhacaysaa jimaaci iyo galmadii bay ku dhacaysaa qofku waxaa laga yaaba markay manidii iyo waxaasi ka yimaadaan inuu jidhkiisi markaa uu taag dareeyo amaba uu dacfi dareemo amaba cajsi jidhkiisi uu galo mar alle markuu biyihii uu taabto ee uu weysaysto waxaa laga yaabaa inay taasi ay sababto inuu maydho deetana isagoo maydhaba u sexdaba taas waa waa waa lagu cillay waxaa kale la yidhi mayana ee sababta waxa weeye loo yidhi ha weysaysto hadduuna meedhanayn isagoo weyse qaba ha seexdo sababta loo yidhi waxa weeye liyabita calaa ixda ahaaratayn khashyata almowt si uu ugu baryo labadii tahaaro mid ka mida yacni weysadii iyo tayamumkii khashyata almowt waxaa laga yaabaa qofkii inuu habeenkii uu seexdo oo dabeetana naftubay soo noqon bu weydo wasaa u ku dhinto marka isaga oo wayse qaba oo tahaaradii marka waxa weeyaan wys meedhashadii tii ka yareed oo waysadii ah qaba haddii marka waxa weeyaan geeridii ay u timaado isagoo saas ah ugu timaado bahaaradaa qaba kaana waa lagu cilay marka markaan labada arrimood aynu qabanno taa nashiidka iyo tan kale gabadhii xayada ma la haleeshiinaya mise lama haleeshiinayo ilaan iyadaa yani gabadha inta dhiig uu ka go-ayo iyadu ma meedhanayso marka tan dambe ah qofku inuu wayseqabu ku sexo isagoo daahira isagoo markaa dee khashyat almowt taa way la wadaagtaa ba la yidhi lakin ta hore lama wadaagayso oo da iyadu ma meedhanaysaba ilaa uu dhiigii ka go-o culimada shaaficiyada qaar ka mid a waxay yidhaahdeen waxaa ku jira takfiifu lxadath xadadkii baa la khafiifinaya oo xadadka maanta ninkan saaran waa xadad akbara sidaa daraaddeed markuu weyseysto xadadka waa nusqaamaya waa khafiifaya cilalka noocaas ayaa la sheegay calaa ayi xaal qofka waxaa la faray inuu weyseysto isaga oo weysaystay inuu markaasi seexdo waxyaabaha kale mustaxabka waxaa ka mid a qofkii markaa jinaabaysnaa u mustaxab oo sunno waa in uu weysaysto marka uu doonayo inuu wax cuno waxna uu cabo cunitaankii cabitaankii waxaa u daliila xadiidka caaisha radia allahu canha waxay tihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa idaa kaana junuban faaraada an yaakula oo yanaama tawada'a wudu'ahu lisalaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu jinaabaysan yahay ee dabeetana uu doono inuu wax cuno ama uu seexdo tawada'a wudu'ahu lisalaa weysadiisii salaada oo kale ayaa uu weysaysan jiray muslim baana xadiidka soo wariyey marka qofkii markuu doonayo inuu cuno maalan ama uu cabo ama uu seexdo waxaa u wanaagsan in uu weyse qab isagoo weysaystay uu marka waxa weeyaan uu cuntadii cuno oo uu cabo oo uu seexdo waxaa kalena u wanaagsan qofka jinaabaysan waxaa u wanaagsan inuu inuu maydho oo maydhashada u degdego haddii hurdada ka hor iyo maalinta lafteediiba inuuna isku ilaawin waayo waxaa la yidhi malaa'igtu lama saaxiibto qof aan daahir aan ahayn yacni tahaaradaa qof jinaabaysan malaa'igta raaci mayso oo la saaxiibi mayso marka waa in uu u degdegaa in uu maydho oo uu tahaaro qaato waxaa kale xadiidka markaa uu tilmaamaya nadaafadda qofku inuu ku dadaalo siiba waktiga uu seexanayo yacni markii aad seexanaysay baa lagu faray inaad nadaafaddii ku dadaashid ama aada meedhatid ama aada weysasatid xaaladihii kale maxaad maranaysa marka qofku waa inuu kusii dadaalo weeyaan yani aad iyo aad ugu dadaalo nadaafadii oo nadaafadda uu ilaaliyo sharciguna saas markaa waa ilaaliyay can umi salamata radia allahu canha zawji nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala umu salama waa haweeneydii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka dumarkiisa kuwii ugu marka waxay ka mid ahayd dumarkii ugu dambeeyey ee dhintay oo markaa aad bay markaa dumarkii rasuulka calayhi salatu wasalaam kuwiyagu ugu dambeeyey ayay ku jirtay xagga dhimashada qaalat jaat umu sulaym marka umu sulaym waa anas ibnu malik hooyadii marka waxaa la odhan jiray sahlata bint milxaan alansaariya gabadh ansaariyadaba ahayd abu alxa ninkii la odhan jiray baana markaa markay islaamtay dabadeed markaa u geed fadhiistay oo iyadoo muslimada ayuu geed fadhiistay uu doon inuu guursado dabeetana waxa u shardiday inuu islaamo haddaad islaamtid islaamnimadaasan meherkiiba ka dhagayaaba tir deetana wuu islaamu waa guursay isna nin ansaariya buu ahaa qaalat jaat umu sulaym imra'atu abi alxata abi alxa gabadhiisii ahayd ayaa rasuulka u timi ilaa rasuuli lahi sal ly slama faqaalat yaa rasuula allah waxay tir rasuulka ilaahayow ina allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo way hafeef dhiganaysa yani arrinka soo socda ee u sheegi doonto bay usii gogol dhigaysaa gogoldhig bay usii samaynaysaa fahal cala almar'ati min guslin gabadha waajib miyay ku tahay inay meedhato idaa hiya ixtalamat markay ixtilaamto faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam nebiga ilaahay wuxuu yihi nacam haa idaa hiya ra'at ilmaa marka ay biyo aragto inay meedhataa waa waajib cala almar'ati calada waxay kutusinaysa yani waajib fahal cala almar'ati gabadha korkeeda miyuu ahaaday min guslin meedhasho bimacnaa waajib miyuu ku yahay wey إذا إذا هي احترمت هي آه سيدي بن ملقم شيء وزائدة للتوكيد هو أجلس إن الله لا يستحيي من الحق بياءين وبياء واحدة لا يستحيي ولا بياء ولا قريعين كاس إن الله لا يس لا يستحيي يستحيي يأكليه يستحيي ولا بياء لا بدب ولا قريع وأنا لا بقرأ القرآن كتير لا يستحيي من الحق لا يستحيي ولا بياء لا قريع لا بدب marka ilaahay xaqa kama xishoodo fa hal cala almar'ati gabadha korkeeda miyuu ahaaday min guslin marka way aaraaranaysaa de way hadalkan waxay u leedahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam su-aashan ay weydiinaysa suuna uga xishoonin cilmi way weydiinaysaa iyo markaa fiqhi way u baahantay marka arrinkaa soo socda oo wax laga xishoodo wey oo dumarku ama ay ka xishoodaan inay weydiiyaan raggi oo kale maalan ama ninkii oo kaleba uu ka xishoodo saas oo kale iyado dumarka meesha ay joogaan markaas si aanay arrintaasi meesha u dhicin bay waxay samaynaysaa sii gogol dhigasho wax la yidhaaho arrinkiibay sii sheegaysaa si ay markaa jawaabti si fiican ay ugu hesho in allaha laa yastaxi min alxaq ixtilaamka ixtilaamka waxaa la dhahdaa maa yaraahu naa'imu fii nawmihi qofka hurdaa wuxuu hurdadiisu ku arko waa riyadii xulm alxulmu xulmku marka waa dhadhabkana waa la dhahdaa baa la yidhi waa qofkii marka uu marka seexdo wuxuu arko welibana waa haddii riyo ay noqoto riyada teeda xun alxulmu min ashayaan buu rasulku yidhi calayhi isalaatu wasalaam xulmigu waa min ashayaani riyada teeda xume shaydaanka xagga shaydaanka ka timaada riyada wanaagsanina waa min allah xagga ilaahay bay ka timaada marka halkan waxaa loogala jeedaa ixtiraamka halkan waxaa loogala jeedaa jimaaci oo kale amaba curfigu waxa uu khaas uu ka dhigay bibacdi maa yaraahu naaim wuxuu ku khasiso uu gaar markaa ugu yeelay qofka hurdaa wuxuu arka waxyaabo ka mid a waxa weeyaan qofku markuu riyoodo ee jimaac iyo wax lamida uu ku riyoodo ama galmadii dabeetana ay manidu ay ka timaado ama biyihi ay ka yimaadaan kaas baa ixtilaam la yidhaahdaa oo curfiga loo yaqaano haddii qofka uu taa waxaan ahayn uu arko oo ku riyoodo riyo caadi oo kale xulmi waa la odhanaya ama ixtilaam waa la odhan doonaa laakiin taasi waa wadcan curfi ahaan laakiin ma noqonayso yacni caada ahaan caada ahaan waxaa loo yaqaanaa qofku hurdadiisii wuxuu ku riyoodo marka waxa weeyaan jimaac iyo waxaa ku tacalluqa deetana ay biyihi ay ka yimaadaan kaas baa ixtilaam la yidhaahdaa idaa ra'at ilmaa maagaa la sheegayaana almaa biyahaasi waxa weeyaan waa manidii baa loogala jeedaa inama almaau min almaa inama almaau min almaa min baab alfaa'ida ahlu cilmigu markay ka warramayaan biyaha mutlaqa oo kale biyaha mutlaqa waa biyaha magacooda la sii daayay wey wax magac lagu qayday ayna jirin marka biyaha biyaha mutlaqa ah markay ka warramaya biyihi hadday wax ku dhacaan oo wixii ku dhacay ay bedelaan waxa ku dhacay markaa haddii uu yahay shay daahira yani shaygan ku dhacayo bedelaya waa laba midkoodu inuu shay noqdo nijaaso ku dhacay oo bedelay oo biyahaasi markaa nijaas ay noqdaan iyo shaygan ku dhacay inuu yahay shay daahira oo aan ahayn markaa waxa wey nijaas oo dabeetana uu bedelay shaygan daahirkee biyihii ku dhacay ee bedelay waxaa la fiirinayaa biyaha magacoodii miyuu ka kaxeeyey mise kama kaxaynin magacii biyaha ee almaa ee la odhan jiray almaa miyaa uu ka kaxeeyey mise kama kaxaynin marka haddii uu ka kaxeeyo biyahaasi waxa weeyaan daahirba ha ahaadaanba waxma daahirinayaan waa biyihii zacfaraanka lagu daray waa biyihii rinjiga shaaha lagu daray madobaaday oo kale waa biyihii sharaabka lagu daray ee la qasay ee markaa sharaab noqday oo kale iyo kuwoga la midka biyihii saabuunta lagu daray saabuun noqday oo kale markaa biyaha markaa saabuun lagu daro saabuun la yidhaahdo waa saabuun la yidhaahdo ama waa biyo saabuna la yidhaahdo biyaha lagu dahaaro qaadan maayo sababtaa magacii biyaha way ka baxeen marka waa inaan biyihii aan la qaydin aan wax qayda lagu samaynin waa in biyo la yidhaahdaa haddii weli waxbaa ku waxa ku dhacaanba ha bedelaanbe biyo marka waa inaan lagu qaydin sifo sifo waa inaan lagu qaydin waa inaan idaafo aan lagu qaydin maalan maa u wardin oo kale waa inaan la odhanin maa u wardin yani waa biyihii ubaxa oo kale waa inaan la odhan markaa aan la idaafaynin asha cahdiyada ah waa inaan la gelin sida kan oo kale almaa maagan waxaa loogala jeeda manidii maha biyihii caadiga ahaa marka idaa ra'at ilmaa almaa waxa weeyaan waa manidii waay xadiidku waxa uu tilmaamayaa masale xalina aynu tilmaanay inuu buu sheegaya waxa weeye qofku hadduu habeenkii uu seexdo dabeetana uu riyoodo dabeetana ay biyihii ay ka yimaadaan inay waajib ay ku tahay inuu maydho raggii dumarkuu doono waa ha noqdo ragga waa macruuf xadiidkana dumarkii buu sheegaba inay raggii dumarku isku mid yihiin nacam idaa hiya ra'at ilmaa marka raggii dumar waa ka siman yihiin marka arrintaas ay ku dhacdo inay meedhanayaan waaj meedhashadiina waajib ku tahay ayaa uu tilmaamaya marka waxaynu sheegnay saddex xaaladood qofku markuu hurdo xalay soo maaha xaalad waa tan oo qofku intuu seexdo uu riyoodo ay biyihii ka yimaadaan inuu maydhaa waa waajib xaaladda labaadee sheegaya inuu riyoodo oo inuu markaa mar inuu inuu riyoodo oo waxbaba arjiba waayo biyobay kemaba waayaan maradiisi waa qalalaanta jirkiisa waa laakiin waa riyoodo waa ogi inuu riyooday xaaladaana miyuu meedhanaya maya ma meedhanaya xaaladda saddexaad may isagu hurdan ka warraman xaaladda saddexaad as haye biyuhun bu arkay yani mabu riyoonba mani un bu arkay xaaladaana uu meedhanay uu hurdaa sooma waxaa laga yaaba inaan isagoo dareensaneen oo kale riyada ma ilaawo waxyaaba meedhanay xaaladaana waa meedhanaya saddexda xaaladood bin xala sheegay marka tani waa mid kamida wey marka horta cillad yani waxa weeyaan wujuudulmaa biyaha helitaankoodu ama manida soo bixitaankeedu waxay sabab u tahay meedhashadii mar alle markuu qofku biyihii u arko ama miniday ka timaado waa meedhanaya idaa ra'at ilma ahlucilmiga qaar ka mid halkan waxay yidhahan idaa ra'at ay idaa calimat idaa calimat markay ogaato marka calimo waxay halkaa uga yar maaragtay calimo ay uga dhigeen oo culimadaas marka ay leeyihiin ruuxa dumarkaa raggii dumarka waa kala duwan yihiin xagga manida soo bixitaankeeda ragga manidu waa ka timaadaa waana arkaan laakiin dumarka qaaliban menidoodu ma soo baxdo dibaddu ma soo baxdo sidaa daraaddeed bay idaa ra'at waxay ugu fasireen idaa calimat idaa calimat yani markay ogaato khuruujkii iyadoo iyana soo bixin be halka marka masaa'il baa kolley soo gudagelaya ahlu cilmigana isku khilaafsan yihiin aqwaali kullihin waxaa ka mid masalan qofkii oo menidii ay ka timid laakiin isku celiyey hadday dhici kartaba may soo bixin markaa dibaddu may soo bixin manidii jirkiisii gudaha waa ka soo baxday laakiin dibaddii umay soo bixin dib buu u celiyey haddii markaa dee si loo celiyaba ay jirto xaaladda noocaasoo kale laba qol bay kuleeyihin qole waxay leeyihiin manidii halkii loogu talagalay waa soo dhaaftay waa ka soo baxday mar hadday xaggeedii soo dhaaftayna waa uu meedhanaya qofkaasi waajib ku tahay inuu meedho qole waxay leemayaan eh biyaha soo bixitaankooda loo sharday inay khaarijka yimaadaan khaarijkiina ma imanin mar haddayna khaarijka inimano meedhasho laguma laha halka min baab ilfaa'ida daynu raacino inkastoo xadiidkeenuuna sheegaynin laakiin culimmaduna waa sheegaan masaladana kolley halkan waa iska soo gudagelaysaa hadalka aynu iminka hadeerta sheeganay oo kale qofku inuu menidii gacantiisa ku keeno waa mamnuuc wey waa xaaraam istimnaaga waxaa la yidhaahdaa waa waa yani waa mamnuuc inuu qofku gacanta ama menidiina isu keeno ama gacantiisa ha ku keeno ama si kaleba ha u keenabe inuu menidiis ka soo saaro waa xaaraam wey waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilahay markuu qur-aanka ka warramaya dadka marka waxay muuminiinta ahaa wuxuu ku sifeeyey inay xubnahooda taranka ay xifdiyaan xifdiga waxaa ka mid ah inuu manidiiuna soo saaray marka culimmada bedidooda waxay isku raacsan yihiin inay xaaraan tahay qofku inuu manidii markaa uu soo saaro xanuunna way sababaan baa layidhi xanuuno fara badan bay keenaan ama ay sababtaa qofku inuu isagu soo saaro taas waa taa marka waa hurdadii soo jeedkiina waxaynu sheegnay laba xaaladood soo jeedkiina waxaynu sheegnay xalay laba xaaladood xaaladda koowaad yaa sheegaya fadlan ya qofkii oo soo jeedo manidii ka timaado waa laba xaaladood labada xaaladood ban daynu sheegno bishahwati inay ku timaado miyuu meedhanaya mise meedhanayo inuu meedhawa xaaladda waa waajib xaaladda labaad ya inuuna bishahwadi waxbay kaga imayna iska soo baxdo xaaladaana qowlka saxiixa meedhashadu waajib kumaha inuu dee iska nadiifsada mooyaane waajib kumaha can caaishata radia allahu canha marka xadiidka waxyaaba kale la qaadanaya waxaa ka mid a xusnu su'aal nisfu lcilm su-aasha qaabka qofka loo weydiinaya cilmiga ayay ka mid tahay waa cilmiga barhkii weeyaan su-aasha qaabka loo weydiinay waa adeeg gabadhani rasuulka calayhi salaatu wasalaam si dhibirsan buu ugu bilowda hadalka yaa rasuula allah ina allaha laa yastaxii min alxaq deetana jawaab wanaagsan oo cilmi badan bay haa ka heshay waxaa kale xadiidka markaa ina tusinaya waxyaabaha qofku uu ka xishoonayo oo kale iyo si uu qofku u weydiinay unuu la yaabin waa inuu gogoldhig sameeya sida gogoldhiga u samaysay oo kale waxaa kale xadiidka ina tusinaya cilmiga inuuna beranayn qof mustaxiya iyo qof mustaxjara waxaa la yidhi marka ay su-aasha rasuulka weydiisay ee meesha ay ka soo baxday umu salama ayaa markaa u yeedhayo say tir maanta dumarkii waad fadeexadaysay dumarkii waad fadeexadaysay marka gabadhan xishoodka umuu diidin in cilmigii barato ay fahanto fiqigi saas daraaddeed ba caaisha radia allahu canha waxay tidhi nicma nisa nisaa lansaar dumar waxa u wanaagsan dumarka ansaarta xishoodka umuu diidin inay diinkii fahmaan diinta inay fahmaan xishoodka umuu diidin qof iskibrinaya oo dee iska weynaysay inay cilmigii baran maayo mustakbir iyo mustaxiil labadaa midna markaa cilmiga baran maayo inay markaa ruuxa dumarkiihi inay qofkii sheekha ahaa ama caalimkii intuu timaado inay su-aasha iyadu weydiisataa inay banaan tahay oo waatan gabadhii oo socota rasuulka intuu timid bay weydiisay rasuulkana way umi jireen dumarku saasoo kale waa u weydiin jireen yani waa banaantay inay markaa iyagu naftooda u weydiiyaan haddii cid soo marayaanna wax dhibaataa ma laha عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة كنت وحنها أغسل مدمد الجنابة الكن لو أرمو بين غنسة الجنابة أي أثر الجنابة جنابة راد كيد أيان مركاسي ميري يعني وحن غنسة على حذف مضاف iyo inay noqoto aljanaaba manida lafteedii baan meedhi jiray wey kuntu waxaan ahaa aqsiru janaabata manida mid ka meedha min thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maradiisa ayaan ka meedhi jiray fayakruju ila asalaati salaada xaggeeda ayuu u bixi jiray wa ina buqaca almaa'i biyaha raadkooduna fii thawbihi maradiisay ku sugan yihiin wa fii lafdin limuslim laqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu mid jejebisa afrukuhu manida mid jejebisa ayaan ahaa min thawbi rasuulillaah rasuulka ilaahay maradiisa ayaan ka jejebin jiray farkan jejebin fa yusalli fiihi deetana maradaas aan manida ka jejebiyey waa ku meehan jiray waxaan jira waa ku tukan jiray fa yusalli fiihi waa ku tukan jiray markaa maradaasi wa ina buqaca almaa biyaha raadkooda marka buqcadu waa raadkii weeyaan ama biyaha midabkooda waa isla halkoon fii saxiix muslim waxaa kusoo aroortay inay tidhi wa ana anduru athara algusli yacni marka maradii ay maydhay halkii meridii ku dhacday oo kale ama markay ka maydhay ayaa waxay tihi markuu maradii xidhay waxaan arkay raadkii biyaha wa ana anduru athara algusli maydhitaanka raadkiisii ayaan eegayay bay tiri marka marka waa buqaca almaa waa intii halkii la maydhay weeye wa fii lafdin limuslimin laqad kuntu afrukuhu marka intaa hore muttafaqun calayhiga ah lafdiga bukhaari baa iskale lafdi kaleo muslim uu leeyahy laqad kuntu afrukuhu waxaana mid jajabisa min thawbi rasuli lah sal slama farkan farkan waa jajabin waa masdarun mu'akidun licaamilihi waa farkan yani waa caamilkiisa ayuu adkeynaya waxaanay kutusinaysaa oo faa'iidadiisu kutusinaya waxa weeye nafyu an yakuuna maca dalki maa-un jajabintan ay jajabisay inaan wax biyo ayna la soconin biyo lagu shubay oo lagu meedhay inaana jirine biyo la-aan lagu jajabiyey oo meesha lagaga saaray taas ayay kutusinaya farkigu waxa waxa waa dalkiga ama jajabindha ama duugitaan badha haddaad doonti waa shayga oo gacanta lagu xijiyo lagu markaa lagu baabiiyo lagu xoqoba gacantoo lagu xoqo wey farkigu laakiin waa marka fado la kordhaba wey fark haddaa firki la yidhaahdo waxau noqonaya micnaheeda cadhadii cadhadii ayuu noqonaya ninkioo gabadhii soo cadhooda ama gabadhiio ninkeedu waa cadhoota laa yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radya minha akh xadiidku waxa uu ina tusinaya masalada xadiidku inoo sheegayaa waxa weeye manidu in ay daahir tahay manidu manijaas baa mise waa daahir inay daahir tahay xadiidku sheegaya mar maradii waa laga meedhay marna lama meedhin waa la jajabiyey marka in labada xaaladoodba bannaan yihiin bay kutusinaysaa waxay sheegeen culimmadu waxay yidhahdeen xaaladan la maydhay waa laba arrimood xaalad in ay sunno tahay maydhitaanku inuu sunno yahay istixbaab bay kutusinaysaa iyo markuu qoyan yahayna in la maydho markuu qalalan yahayna in la jejebiyo yani manida hadday qoyan tahayna biyaad ku shubiyo waad maydhi na way qoyan tahaye maydhitaan ba si fiican uga saaraya haddii laakiin ay ku qallalasho meeshii dee gacantu maad ku burburin doontaa oo gacantaad ku xoqi doontaayo deetana saasaad ku baabiin doontaa marka xaaladan la meedhay waa xaaladii qoyanay xaaladan la jejebiyeyna waa xaaladii ay qalalnayd saasba markaa ayay noqonaysaa labadan jeer ee marna layii waa la meedhay markay leeda waan meedhay marna waxa weeyaan ay leeda waan jejebiyey mar labada xaaladood bay kala noqonaysaa maydhitaanka xaaladan maydhitaanka culimada qaar kamid ayaa qaatay sida maalikiyada iyo xanafiyada oo kale deetana waxay dhahdeen manidu waaba nijaas manidu waa nijaas waxyaaba fara badan bay sheegeen oo markaa adugu u fara badan marka laga yimaado daliilka imkaynu sheegayna oo ay leeyihin waa la meedhay waxaa mar haddaan la meedhan micnaheedu waxa kutusinaya in nijaasta shayga nijaastana waa la meedhaa halkaa markay mariyeen ayaa waxyaabo kalena iyaguna ay sheegeen waxaa ka mid a waxyaabaha ay sheegeen manidu waxay soo martaa bay dhahdeen halkii kaadiday soo martaa dabeetana dee meeshay maraysaa waa meel nijaasa lakin iyadana waa qalad sababtoa meesha kaadida ay maraysaa meesha lafteeda de nijaas maaha ee shayga maraya un baa la fiirinaya shaygan marayaa markuu dibadda usoo baxo unbuu ama nijaas noqonaya ama daahir noqonaya laakiin intuu gudaha ku jiro waa nijaas la odhan maya sidaa daraaddeed ba culimadu waxay idhahdeen saxarada iyo kaadadu yacni waa cuntadii la cunay qashinkoodii weeyaan qashinkaasi markuu dibadda usoo baxo unbuu noqonayaa nijaas laakiin intuu caloosha ku jiro waa cuntoon waa cunta sharaabun waa cunta cunto iyo sharaabka aad cabtay un laakiin markii dibadda usoo baxdo markaasun bay noqonaysaa saxarada iyo kaadida oo dee nijaas labaduba ay yihiin marka maritaankan halkan ay marayso oo keliyihii kama dhigayso shaygii nijaas kama dhigayso waxyaabaha kale ay sheegeen waxaa ka mid ah ashyaada waxay yidhahdeen mustaqdarkaa ashyaa shaygii la cunay ee cunto ahaan loo qaatay iyo wixii biy ahaan loo loo loo cabay markuu isbedelo ee uu isku bedelo shay mustaqdar ah yacni aan wanaagsanayn oo qofkuu qurunsanayo kale markuu isku bedelo waxyaaba mustaqdaraadka meel bay ku ururaan meesha ay iskugu tagaan dabadeed waxay noqdaan nijaas saxarada oo kale kaadadii oo kale menidina waa caynkaas oo kale oo cuntadii iyo wixii la cunayay unbaa iyaduna saas oo kale waxay isku bedelaysaa un iyaduna maxay shay meel ku ururaya noqonaysa mustaqdara dabeetana nijaas buusana noqonay iyaduna waa qowl baatila aduu calaa ayi xaal hadal dheer buu markaas soo werinayaa uu sheegayaa ibnulqayim kitaabkiisa badaaci lfuwaadka la yidhaahdo culimaduna dabadiway aad bay markaa iyaguna saasoo kale uga hadleen khulaasadu waxa weeye inay daahir tahay manidu waxayna tusinaya arrimo dhowra arrinta koowaad waxayna tusinaya xadiidkan iminka ay caaisha leeda radia allahu canha laqad kuntu afruku min hawbi rasuuli illah farkan waan jejebin jiray marka ay leedahay shay haddii uu nijaas yahay way maydhi lahayd rasuulkuna alayhi salatu slam wuxu odhanaya ayaan la jejebinna hala meedho shayga nijaastihi maalan saxaradii hadday maradaa ku dhacdo oy ku qalasho oo gacanta saa laga lagaga burburiyo ama lagaga xoqo ama shay kale lagu xoqo oo meeshii laga saaro ma daahirinayso waa in la maydhaa maydhitaankaa daahirinaya marka haddii ay tahay marka waxa weeyaan nijaas hadday tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kumuu tukadeen maradaas waxa kale caasho uu fali lahaa in ay maydho marka taas waxay kutusinaysaa horta inay inayna nijaas ahayn waxaa kale adilada ka mida maa rawaahu ibnu khusaymata bni xibbaan sanad xadiidkiisa marka uu saxiix ka dhigayo sheikh alalbani raximah llah caaisha werinaysa radia allahu canha waxay tidhi caaisha waxay ahayd kaanat taxutu lmaniya min hawbi rasuuli llahi sala allahu alay slam wahuwa yusallii marada rasuulka ayay ka xoqi jirtay manida wa huwa yusallii isagoo tukanaya salaada isagoo ku jira ayaa maradiisii waxay ku arki jirtay meel markaa manidii markaa ku dhacday oo ku qalashay dabeetana isagoo salaadii ku jiray maradiisii intay u timaado ay burburinaysay ay ka xoqaysay oo ay ka jijabinaysay marka waxay kutusinaya xadiidku inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam horta uu tukanayey maro manidiina inuu ku tukanayey sidaa daraaddeed baa imaamu shawkani raximah llah wuxuu yidhi kitaabkiisa aljaraarka ah walow kaana najisan lanazla calayhi lwaxyu bidalika kama nazla calayhi alwaxyu binajaasati alnicaal alladii sallaa fiihi haddii manidu ay nijaas tahay waxyi baa kusoo degi lahaa salaaddii buu tukanayaa waxyi baa kusoo degi lahaayoo u sheegi lahaa inuu maro nijaasu xidhan yahay sida isagoo kabihii marka waxa weeyaan kabihii u xidhnaa loogu waxyooday inay kabihiisu markaas ay nijaas leeyihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam kabihii buu ku tukaday saxaabadana kabihii buu ku tukadeen isagoo salaadiisii ku jira yuu kabihiisii iska saaray dadkiina markaa arkan kabihiinu iska saaray uu iska bixiyey bay iyaguna iska bixiyeen dabeetna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maxaad kabihiina iskaga saarteen wuxuu waxaan aragnay adiga oo iska bixiyeyo annaguna waan iska bixinay wuxuu yidhi aniga waxaa la ii sheegay inay kabahaygu ay leeyihiin markaa nijaas baa markaa la ii sheegay sidaas baan u bixiyey markuu midkiin masaajidka imanayo kabihiisa ha iska soo eego hadduu wax markaa quruna uu ku arko dhulka ha kusoo masaxa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka iminka isagii oo tukanaya oo kabihiisii xidhan oo kabuhi nijaas ay leeyihiin waa loo waxyooday oo waxaa loo sheegay inay kabuhi nijaas ay leeyihiin haddaba oo markaa dee uu iska bixiyo isaguna waa bixiyey haddaba haddii ay waxa weeyaan imanidii nijaas tahay rasuulka waa loo sheegi lahaa waa loo waxyooni lahaa sidaa loogu sheegay kabihii in nijaas leeyihiin oo kale marka mar hadduu ku tukadayba waxay kutusinaysaa marka inay daahir tahay xadiidkani waa min aqwa aladila siduu yidhi ibnu lmulaqin raximah llah sida oo kale caaisha radia allahu canha waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yaslutu lmaniya min hawbihi bicirqi lidkhar uma yusallii fiihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam geedka idkharka la yidhaahdo laamihiisa yaryar mid ka mida ayuu dee maradiisa markaa kaga baabiin jiray manida manida markuu dhacdo geedka inta soo qaado ayuu ku xoqi jirayo manida marka waxa waya uu kaga baabiin jiray waa deetana waa ku tukan jiray yani manida marki markay qoyan tahay weyaan welibana iyadoo qoyan buu deetana iyuu kaga masixi jiray markay qallalan tahayna waa jajabin jiray uma yusallii fiihi dabeetana waa ku tukan jiray marka iyada oo qoyanna geedkaas yuu marin jiray markay qallalan tahayna waa burburin jiray labada xaaladoodba markuu saa sameeyana waa ku tukan jiray maradiisii marka xadiidkaasina axmed baa soo saaray bisanadin xasan yani waxa uu kutusanayaan adiladaasi inaanay nijaas ahayn hadday nijaas tahay waa meeri lahaa isagu caashana waxa uu fari lahaa in ay maydho sidaasoo kale shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah waxaa laga wariyey ibnu taymiya waxa uu yihi shaikhu lislaam wuxuu yihi raximah llah wa min almacluumi anahu lam yunqal axadu lam yanqul axadu an nabiy sal l slama amara axada min asaxaaba yani qofna rasuulka calayhi salaatu wasalaam kamuu soo werinin inuu saxaabadiisii mid ka mida uu faray inuu manidiisii jidhkiisa uu ka meedho inuu manidii jidhka ka meedho ama marada uu ka meedho fa culima yaqiinan waxaa la ogaaday ana haadaa lam yakun waajiban calayh inuuna waajib ku ahayn inay maradii ay ka meedhaan jidhkiina ay ka meedhaan marka inay nijaas ahayn buu halkaa ku cadeeyey isaguna ibnu cabaasna wuxuu ku fasirayba waa bimansilati lmukhaad waa sida xaakada ama candhufto kale wey haddii khaakadii maradaada ku dhacdo de waa haddii qoyintayna waad iska yar maydhi ama shay baad ku musixi doontaa haddii qalal haddii ku qalashayna da waad waad jajabin doontaa uun waa taasoo kale un weeyaan markaa inayna nijaas ahayn adiladaas bayna tusiyey waxaa kale caddaynaya inayna nijaas ahayn manidu waa aslu linsaan insaanka waxaa laga abuuray aba mani wey afara'aytum maa tumnuun a antum takhluquunahu am naxnu lkhaaliquun manidu waxa weeyaan waa shayga insaanka bani aadamka laga abuuray ibni aadamkan ilahay waa karaameeyey walaqad karamnaa bani aadam reer bani aadam waa waa karaamaysan yihiin shaygaas yani shayga asalkii ibni aadamka ah ee ibni aadamkaba markaa laga abuuray falaa yajuuzu an yakuuna najisan khabiisa inuu ibni aadamka asalkiisa uu noqo shay nijaasa ama khabiis ma banaan yani noqon mayso ilahayna waa karaamey marka isagoo karaamey haddana nij asalkiisu nijaas buu ka soo jeedaa yani ma ma soconayso marka waxay kutusinaysaa in ay manida ay aahirta calaa ayi xaal manidu waa aahir maradii hadday ku dhacdo iyo hadday jidhkii ku dhacdo in laiska nadiifiye mooyaane waa nijaas maaha sidaasna waxaa ku tegay akar culamaa culimmada badidoodiiba sidaas ay ku tegeen qola tiri waa nijaas qowlkan baa ka saxiixsan kana sawaabsan adiladuna iyo axaadiida rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam ayna tusinayaan ibnu qayma si fiican uga warramaya kitaabkiisa ay hadda arta aynu sheegnay culimmaduna waa ka soo naqliyaan waa ka yani hadal dheer buu ku leeyahy hadalkiisaas markaa inta badan ay soo sheegaan yani waa munaadaro dhex martay nin odhanaya waa nijaasi nin odhanaya waa daahir buu keenayaa qololba adiladoodii jawaabtoodina waa keenayaa si fiican buu uga warramaya waxaa kale xadiidku ina tusinaya oo xadiidka aynu ka qaadanayna inay gabadhi ninkeeda u shaqayso khidmat اlmarأaةi lizawjiha waana min xusni اlcishrati wacaashiruuhuna biاlmacruuf maradii bay markaa maradii u meedhay ka jajabisay isagoo tukanaya baa aragtay maradiis waxleeda markaasi ka hagaajisay yani inay u khidmiso khidmadan insha allah waa laga yaaba in axaadiista soo socta qaar kamid aynu ku aragne inay u shaqayso xukunkeedu waa maxay ma waajib ba mise maaha waajib jumhuur lculamaa waxay ku tegeen inay gabadhu ninkeed ukhidmaysay inay waajib tahay waxayna soo gudagelaysaa xusn lcishra ayay soo gudagelaysaa iyo daacadiisii nawowi waa khilaaf isagu isagu wuxuu yihi waajibku maaha inay ukhidmaysa inay cuntada u samaysaa waajibku maaha dharka inuu meedhaa waajibku maaha gaarkiisa ushaqaysanaya iyaduna gaarkeeda ushaqaysanaysa laakiin qowlka saxiixi waxa weeye inay marka waxa weeyaan ay ukhidmeynaysa dumarkeena hadday maqlaan dee raggi wayba yeri doonaa hadalkaa sheek hadday maqlaan orag soo shaqaysan odhan doona waay taas waa wa manidii qofkii ibni aadamkaa waa daahir saaynu sheegnay tii xayawaanka xukunkeeda saddex weji bay ku leeyihin culimada shaaficiyadu qole waxay waa nijaas sida raafici oo kale qole waxay waa daahir sida nawi oo kale wuxuu leey manida xayawaanka o dhan waa daahir qolla way kala qadan xidhaan xayawaanka hilibkooda la cuno sida geeli adhigi loodi ugaadhi waxyaabaha ugaadha hilibkooda la cuno waa daahir wixii hilibkooda aan la cuninna waa nijaas sida caanahoodii bay markaa u yihiin oo kale unbay kuwana ay nijaas u tahay sidaas markaa loo sheegay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam idaa jalasa markuu fadhiisto bayna shucabiha alarbaci waaxaheeda afarta a markuu dhexdooda ku fadhiisto uma jahadahaa dabeetana uu markaasi u galmoodo faqad wajaba alguslu meedhashadii way waajibtay wa fii lafdin limuslimin wain lam yunzil waxba yaan laga soo dejinayna yacnii in biyihii manidii ka imanin be meedhashadii way waajibtay إda jalasa bayna shucabihaa shucab waa jamcu shucbatin shucba oo la jamciye weeyaan asalkeeduna waxa weeyaan alqiطcaةu min ashay shayga qayb ka mida weeye ama naaxiyadiisa halkan waa kinaayat can اlmarأati kinaaya yani war ruuxdu markaa unbaa yaa laga kinaayoonayaayo waa hadal sarbeeba oo ruuxidu markaa loogala jeedo shucabiha alarbac arbacdan waaxahaas waa culimmadu markaa waxay ku sheegeen alyadaani wاrijlaani aw اrijlaani wاlfakhidaan waa laba afar bay ku sheegeen lakiin labadana ugu muhiimsan labada gacmood iyo labada lugood waa afar ama labada lugood iyo labada goodiyood waa afar intaa dhexdooda khulaasadu meeshu waxa weya waa kinaayat can اljimac waxaa laga sarbeebaya markaa jimaaci ama galmadii laga sarbeebaya uma jahadahaa jahdigu waa almashaqa ama juhdigu waa mashaqadii lakin halkana waxa logula jeeda un jimaaci faqad wajaba alguslu gusligi waa waajibay yani inuu medhabo markaas waa waajibaya mujarad اljimaac galmada oo keliya meedhashada ku waajibaysa wa fii lafdin limuslim wain lam yunzil xadiidkan wuxuu nasakhay xadiidka kale yidhi inama almaau min alma markuu qofku manida ka timaado unbuu meedhanaya haddii kalena meedhan maayo xadiidkaas waa mansuuq waa la naskhay waxa naskhay xadiidkan haddii markaa ay meeshaba ay yimaadaan lamaanihii hadday isku tagaan waxba yeena imaninbe eh imanidii yeena sooba deginbe eh meedhashadii way waajibtay oo waajib bay noqotay xadiidkan wuxuu tilmaamaya inuu jimaaca uu waajibinayo markaa meedhashadii inuu waajibsado waxyaabaha meedhashada waajibsada inay ka mid tahay marka waxyaabaha meerashada waajibsa waxaa ka mid a ka imkaynu hayno oo jimaaci ah waana laisku raacsan yahay waxyaabaha kale ee waajibsada waxaa ka mid a jinaabadii qofkii oo manida ay ka timaado ama ixtilaama ayaa